barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa isniin bisha januari waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caasha cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan maanta idinkugu haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa ciyaaraha kubadda cagta ee magaalada buuhoodle dadku dee ma haysan garoomadan oo kale meelo yaryar oo dadka dhallinyarada ku ciyaaraan baa jiray haddase dadkii qof waliba wuxuu jaanis u helaya inuu xilligu doono ciyaaro salaada subax ha ciyaaro markuu ka soo baxo habeenkii ha ciyaaro gelinka dambe ha ciyaaro
sidoo kale dhegaystayaasha waxaan maanta u haynaa waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah hal abuurada da'da yar ee ku nool magaalada muqdisho ka sokow dagaalada dirirtaa sokeeyaha rayidkii la dooxee lagu dilay rasaastiiyo dhiiggii la daadshee durdurayay sida roob waxaa nooga sii daray iskuduubnidayniyo dowladnimo wadaaggii kolkii laga dayoobee dantii guud ahaaneed qofba dacal u leexsaday waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn kaalimihii suugaanta iyadana ayaanan ka tegin abuurku shalow ka soo dhacay ma bacbaa iisan qadhay ma biisaas bay igu qayshay ma jaacayl bay igu beermo oo bogiyo wadnahay dalooshay ma jaacayl bay igu beermo oo bogiyo wadnahay dalooshay
caasha waa cabdi xiblaamad laftigiisii waa si fudud buu heesaya qodobadaas iyo sheekooyin kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saraakiil amni oo ku sugan koonfurta bari ee dalka turkiga ayaa sheegay in qarax bam waddada dhinaceeda ka dhacay uu dilay saddex sarkaal oo boolisa uuna dhaawacay afar kale mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in weerarka uu goor dambe oo maalintii axadda ahayd uu ka dhacay magaalo ku dhow xuduudda dalka syriya ma jirin cid si deg deg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka qiimaha saliidda ama shidaalka dunida ayaa gaadhay halkii ugu hooseysay tan iyo sannadkii labada kun iyo saddexda waxaana arrintan lala xidhiidhinayaa kadib markii cunaqabataynada laga qaaday dalka iiraan qiimaha foostada shidaalka ah lagu iibinayo suuqyada caalamiga ah ayaa maraya ilaa siddeed iyo labaatan dollar
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka afghanistan salaaxudiin rabani ayaa hadalkiisii furitaanka ee isniintan ee kulanka wufuudda ka kala socota maraykanka shiinaha bakistan iyo afghanistan ee ka dhacaya magaalada kaabul carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in waddo cad loo jeexo hanaanka nabadda loogu soo dabaali lahaa dalka afghanistan
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta caashay haddii lagu yidhaahdo dhallinyarada cuslaatay maxaad xusuusan lahayd waxay ku soo dhacayaa cayaaryahan ama dhallinyarada aad u badboodi jirto markan dambena xoogaa wax badan ay samayn jireen aan qaban karin oo gaabiyey se baruur iyo xoog kusoo baxaya waxay soo baxaya xoogaa yaro sideedoo kale qof yaro hilib u fuulay
caashay adii hilib badanoo kuu fil lakin waxaa jira marka la joogo deegaanadii soomaalida oo kale meelaha kala duwan waxaa jira xataa dhalinyarada cuslaatay waxaa soo galaa waxaa laga qof xitaa konton jira inuu dhalinyarada cuslaatay soo galo laakiin meelo kale oo deegaanada soomaalida ka midan ilaa iyo qofkii oo gaboobay oo awowo labaad maraya oo ilmuhu awowaha u ahaa wax sii dhalayaan wuxuu leeyahay innaga oo ciyaalka xaafadda ah laakiin laba weeye ninna niyaddu dhalinyaro ka yahay waa garat ninna muuqaalka marka labada horta waa in la kala saaraa marka laba erebixin cusub in halkaa loogu noqday u baahan tahay marka soomaalidan ku celinaynaa soomaalidan u daynayna waa garat marka waxaa jira marka garoomo xilligan waxaa kusoo badanaya deegaanada soomaalida garoomadan yaryar ee roogga cagaarka ah la goglo hay kuwaasoo inta badan ay maalgeliyaan ganacsatadu Ay.
oo dhaqaalena ka helaan laakiin fursad wuxuu u abuuray dad badan oo xilligii hore aan u heli jirin fursad inay kubadda ciyaaraan waa garta markaa ma dhalinyarada cuslataa iskale baa laleeyahay may cid walba ku ciyaartaa laakiin dadka uu fursadda weyn u abuuray Aha.
waxaa ka mid a dhallinyarada cuslaatay waa garta wariyaha v o ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa booqday magaalada buuhoodle wuxuuna la- booqday mid ka mid a garoomadaas oo ay ku ciyaarayeen qaar ka mid a dhallinyarada dhallinyaradan isticmaaleyna marka marka isagaa noo sheegay dhalinyarada cuslaatay kuwa yihiin warbixintana ayuuna nooga soo diray magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ayaa waxaa si weyn ugu soo badanaya garoomada ganacsiga ee dhallinyaradu ay ku ciyaaraan xilli dhowaantani aan booqday magaalada buuhoodle ayaan waxaa la kulmay dhallinyaro iyagu ku ciyaaraysay garoon ku yaala magaaladaasi dhallinyarada ayaa waxay isugu jirtaa qayb si weyn ay dhallinyaradu uga helaan marka ay dhexdooda ciyaarayaan kooxaha loo yaqaano dhallinyarada cuslaatay dhallinyaradan oo aan kula sheekaystay garoonka gudihiisa ayaa waxay iga xog warameen waxyaabo badan waxaan ahay rag dhallinyaradii hore ee cuslaatay intii aan kubadda ciyaaraya markii hore dhib badan baa igala kulantay laakiin hadda toog jimicsi badan iyo jidhis dhis badan baan ka helay in badanna waan fududaaday miisaankaygiina wax badan baan ka dhacay marka faa'iidooyinka aan ka helay kuwaasa ka mid ah maadaama dhallinyarada cuslaatay een, eh, hadday niman aada u yarar idinla ciyaaraan wallaahi nimanka yareer markay nala ciyaarayaan wayna dhibaa had iyo jeer waxaan jecelahay dad eejkayagii in nala ciyaaro aan isku da'nahay laakiin marka dhalinyara noo soo gashaan nala ciyaarto dee ma wada cayrsan karro kubaddi marka dhib bay noogu haysaa taasi waxay ku wacan tahay in dad isku da'ah aan markaan nala ciyaarnay ka wacan tahay dad da'deeda ah marka laga hadlayo garoomada iyo iyo horumarka ballaaran een, ka waranka dhallinyar ahaan iyo markaad buuhoodla joogto maxaad leedahay wax badan buu ka bedelaya dhallinyaradii hore cuslaatay hadda waxaan arkaya ciyaar baad ciyaaraysaan aad u wanaagsan een, dhallinyarada soo kacaysa fursadani mid noocan ah bay abuuraysaa wallaahi waxay abuuraysaa dadku dee ma haysan garoomadan oo kale meelo yarar oo dadka dhallinyarada ku ciyaaraan baa jiray haddase dadkii qof waliba wuxuu jaanis u helaya inuu xilligu doono ciyaaro salaada subax ha ciyaaro markuu ka soo baxo habeenkii ha ciyaaro gelinka dambe ha ciyaaro jaanisyo badan oo uu qofkii uu ku mashquul- wax kale ku mashquul lahaa inuu kubadda ciyaaro uu ku mashquulayo isagana dani ugu jirtuu ka helaya waxaad leedahay ganacsatada iyo dadka ka soo jeeda buuhoodle waxyaabo badan ha lagu soo kordhiyo waxyaalo badan ha lagu soo kordhiyaan leeyahay sida dadkaas wax u qabteen qofkii wuxuu qaban karayaaba wuxuu qaban karayaa ha ku soo kordhiyo ha ka qabto sidoo kale een, barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a waxay weydiisay mid ka mid ah een, ragga dhallinyarada ee cuslaaday baliga waran een, maadaama aad dhallinyarada cuslaatay ka mid tahay.
anigu magacayga wax leeyahay maxamed yuusuf xasan dhallinyarada cursaatay ayaan ka mid ahay marka waxa weeye garoonkani kolley wax badan buu na taray xagga caafimaadka jildhiska dhallinyarada yaryare een, eh, naga yararna wallaahi aad bay noo dhibaan oo xagga ciyaaraha waa naga dheeraynayaan marka raggii waaweyn ee cuslaaday aad bay kubaddiisa ugu baxaysa iyaga
fursad qaaliya dee jaaniskuna waa jaanis aas- aad u weyn horumarka dhallinyarada lafteeda aad buu kor ugu qaadaya ee xagga xiisaha kubadda cagta waxaa laga yaabaa in iminka sidii hore kubaddu kaba xiisa badan tahay dee waxaan arkaya xalad fara badan iyo aad baad u ciyaaraysa maanta waxay ahayd maalin aanu een, ra- rag aad u xafiiltaminay kolley inkastoona laga badiyey haddanana een, dadaalkayagu ma yarayn si gool baa ku fadas laydinkaga bid maanta labiya yar baana lagaga badi marka habeen kasta laakiin wada Marka ciyaarta waxaan ku talagelaynaa een, habeenada dambe inaanu ka awood badanno haddii ilaahay ka dhigo sidoo kale dhallinyarada iyagu aadka u daada yar maxamuud cabshukuur maxamuud xasan een, ku nool gobolka buuhoodle runaantii dee waxaan nahay dhallinyarada halkaa insha allahu tacaala dee ku ciyaarta dee aad kona u cuslaatay annagoo dhallinyaraha haddana fadhiisanay baan nahay
fursadani ka waran ciyaarahani maadaama garoomadani ay aad u soo badanayaan fursadani run ahaantii waa fursad aad iyo aad u qaaliya oo loo baahan yahay run ahaantii dad kalena inay ku daydaan aadna u muhiimo oo dadka mataqaanaa dhallinyarada mataqaanaa ma ha cuslaadeen ama dhallinyaraha noqdeen run ahaantii door weyn insha allahu tacaala ayaa waxaa loo baahan yahay run ahaantii mataqaanaa in la soo kordhiyo oo mataqaanaa lasoo abaabulo insha allahu tacaala wixii dee horumara taasaan insha allahu tacaala leeyahay ka waran garoonka een, maxaad aad baad leedahay waan uga fahmay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad insha allahu tacaala xagga caafimaad ahaan si walbaba jirkii dee waa kolley wax badan baa naga dhacay ubadiseen hadda ha waa badanna maxaa ku badiseen waxaan ku badanay waxaa weeye laba iyo beri cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood
waa tahay een, weli waxay ku taagan ismaaciil owda dhallinyarada cuslaatay een, marka ilaa iyo hadda waxaa madaxayga ku taagan horta goormaa dhallinyaro la noqdaa goormaa la cuslaadaa goormaa laga baxaa Wa- yaa qariiradaha u jeexa waa arrin u baahan dood badan oo keligeed oo keligeed u taagan soo maaha maalin in dad badan laysu keeno qaar dhallinyarada cuslaataa dhallinyarada ku jira kuwa kasii baxay waxba inta laysu keeno ha laakiin sidee lasugu keenaya maxaa lagu soo xulanayaa marka hore waa tahay barnaamijkaanu hore usii gallo dhinaca kalena een, waxaa iyadana soo badanaysa dhinaca kale marka la fiiriyo dhallinyarada soomaalida ah ee halla abuurka ah ee gabayada tirinaya suugaantii dhinac walba ka soo gelaya oo markaana ku Wonderful.
cabiraya marxalada marxaladaha ee markaasi lagu jiro ee dadka soomaalida ay ku jiraan marka wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed ayaa waxa uu la kulmay mid ka mid ah halabuurada da'da yar oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi dhaale muqdisho ku nool yahay maxamed waxa uu tiriyey sugaan la xiriirta waayaha nololeed ee dhallinyarada iyo tan dadka ama dalka haatan ka taagan cabdulqaadir maxamed ayaa la sheekaystay halabuurkaasi da'da yar ee aan wada dhegeysan Ee, inta badan horta waxa aan ka hadlo waxaa waaye ee, ee, waxyaabahaas qofka iyo shakhsiyaddiisa quseeya Ee, waxaa iyadana jirta tix kale oo dibindaabyo la yidhaahdo oo aa wakhti hore sameeyey iyadana ka hadlaysa ee, kolaba dalka iyo iyo waxyaabaha quseeya ka sokow dagaalada dirirtaa sokeeyaha rayidkii la dooxee lagu dilay rasaastiiyo dhiiggii la daadshee durdurayay sida roob waxaa nooga sii daray iskuduubnidayniyo dowladnimo wadaagii kolkii laga dayoobee dantii guud ahaaneed qofba dacal u leexsaday dadnimaa habowdaye deeqdii ilaahiyo calankii dalku lahaa kol hadduu dulloobee laga doortay calalada degmo weliba gaarkeed durbaankeedii tumatoo dowladnimo yagleeshay kollay ani dareenkay dibindaabyo weeyo waxaa loogu dowgalay dhulka daayiciisoo derbigii adkaayee la dugaashanayiyo aqalkii hadduu dumay duulaanka cadowgaa nagu helay daleedada cidna daafacaysiyo dal jirbaan inoo harin iyo geesi daab adag alla doqonnimoy cil dibnahaan qaniinaa waxaan se daawanayaa dibirtaa inoo dhiman waana dabargo'eenniyo dagalkoo xumaado daaqa uu ka suuliyo duunyadoo hayaantoo laga didiyo ciiddiyo innagoo dirkeennaba dukum daakum laga dhigo waxa socda oo oo kala qaybinta ah marka iyo odoroskeeda meesha ay tegi doonto iyo waxa ay dhali karto haddii aan laga feejignaan dad dhan oo mid ah iyo dal dhan oo mid ah oo xaafad xaafado dowlado loogu sameynayo iyadana mushkilo kale oo oo- oo meesheeda taalo ah marka ee, waxaan rabaa inaan inaan ee, runtii waxaa iyadana aan aan aan marar badan ka hadlay waxa la yidhaahdo ee, si guud danahaas guud iyo waxyaabaha dadka isku keeni kara Ee, inta badan inta badan waxa aan ka hadlo waxaa waaye fariimahaas oo oo si gaara dhallinyarada u taabanayo tix kalaa jirta oo iyadana aan aan aan rag ee, laba ka badan aan isdhaafsanaya iyagana jira mid ka mida oo iyadana isla arrimahan wax- midaynta iyo iyo in lagu- in xoogga la saaro waxa laga- laga midaysan yahay oo waxa lagu kala duwan yahana ee, meel gaara la dhigto tixaa ka hadla mid ka mida oo raggaas aan isdhaafsanaya jirta dan guudaa la yidhaahdaa iyadana Ha. Ee, sidaasaan da- tixdaan koobanee dan guuda ku sameeyey duruufaha maanta daleedda annaalo dagaalka sokeeye isdiidka dhexdeenna durbaanka qabiilka siyaasi dulaala danayste hoggaana qoqobka dadkeenna dameer iska yeelka shisheeye dacuufa dushaa ku xambaarka dulaysiga haysta duulkan la dhashee dubkayga maqaarka diintayda islaamka dubaaq hadalkaygiyo fikirkay- firkayga dambeeto dun iigu xirnayd qof doorsha lawa dastuurka tolkiisa nin diida lawaa dacarta qabiilka mid daadsha lawaa derbiga nabadeede na deeqi karaaya ku doona lawaa israaca dadyow warhooy isku duubma ku saa ku dardaarma dalkii laga waa rag baa si dadaalay damiir rabbi siiyey dareemay xaqiiqda duruus cilmiyeedna kitaabo ku duugtay rag baa dan wadaagta runtii u danaanshay cadow damaciisna digniino ka sheegay rag baa dunjigooda dirkooda somaale diihaalka la saaray dartood u dhaqaaqay nindooro uruuray oo aan da'na dhaafin dowlad burburkeeni colaad doqomeedi doraad la bilaabay duulaan ka sokeeye duqayntii hargeysa xamar duminteedii dhiiggii durduraayay degelka dhammaan ayaa misna dooqday soomaali dawowda oo dow qura raacda dhexdeeda isdaryeesha nacabkana daahda dabar ka gumaystay waan diidnay tiraa daruurta sideeda waxaa igu daatay dushayda ku hooray oo aan ku do- ka durduurtay ku doogsaday maanta deellay iga keenay daadax carafaad iyo ileeyo dabuubtii ay daabacayeene rabbow darajee intii u damqaysa danyarta rafaadku dalkooda ku haysto
wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa la sheekaystay hal abuurkaasi daada yar maxamed cabdulaahi dhaaley oo muqdisho jooga maxaa kaaga baxay wiilkan yar ee, gabaygaa uu tiriyey aad buu Waayo u dheeraa badan.
laakiin waqtigaan noo saamaxay inaan dhamaystirre waayo badan iyo duruufo kala duwan ayuu ka sheekeeyey oo runtii qaarkood een, ay ka muuqdaanba waxa haatan jira waa garta waa garta allah u naxariista waxaan xasuustaa cabdi maxamed amiin hees uu sameeyey uu ku lahaa haddii dayixii la tegay haddii dadka hore u maray Hmm, haddii aan dhinacayga ka qabsan lahaa dadkii baan ila garanay absolutely absolutely caashay codkaas iminka aynu maqlayna muusigiisana soo gaadhay waa cabdi hayba laambad iyo heestee majaajila ama qosol ah waa hees aad u xiiso badanaan dhegaysan
సమదైగ ఏడై వాద్య సమదైగ ఏడై అపతియ సమదైగ ఏడై ma buur buu shalow ka soo dhacay ma bac baa iisan qadhay ma biisaas bay igu qayshay ma jaacayl bay igu beermo oo bogiyo wadnahay daluushay ma jaacayl bay igu beermo oo bogiyo wadnahay daluushay ma buur buu shalow ka soo dhacay ma bac waa iisan qadhay ma biisas bay igu qayshay ma jaacayl bay igu beermo oo bogiyo wadnahay dalooshay ma jaacayl bay igu beermo oo bogiyo wadnahay dalooshay guryo laydh bay bidhamo waxba baa lahayga yaacay guryo laydh bay bidhamo waxba baa lahayga yaacay waxba baa lahayga yaacay waxbaa baa lahayga yaacay waxbaa Waxaa baa baalihiisa- lahayga yaacay xabaalihiisa yaaca waa lagu dadabaan maqli jiray xabaalihiisa yaacay lamba waa sheeko u baahan in la qodqodo weliban cabdi haybe laambad Wax laga aad loo weydiiyo.
weydiiyo maxay noo xigaa xubintii ila tali iyo cumar xasan cumar yare
kulanti wanaagsan dhegaystayaal xubinta ila tali ee toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay sidii ay dhallinyaradu iskeed shaqo ugu abuuran lahayd waxaana arrintaas tale naga soo weydiiyey magacaygu waa maxamed saalax waxaan joogaa magaalada xingalol ee gobolka sanaag En, runtii aniga waxaan ahay arday dhalinyaro ah oo bartay en, cilmiga kombyuutarka si fiican baa dabcan u bartay en, qaybaha kala duwan ee la xidhiidha arrimaha kombyuutarka En, waxaana haystaa kombyuutar ii gaaro oo laptop ah En, marka aniga waxaan doonayaa inaad igala taliso sidaan ku abuuran karo shaqo oo ah en, la xidhiidha cilmiga kombyuutarka su-aashaas waxaanu soo bandhigay maxamed cabdiqaadir nuure oo ah khabiir bartay cilmiga bulshada iyo dhaqaalaha oo jooga magaalada muqdisho maxamedow waxaan u fahmaynaa cilminta i t-ga baratay information technology sidaan aan aan warkaa ka dareemayo dabcan isla aaladaasaad rabtaa inaad hadda ku hawlgasho oo aad ku shaqo bilowdo dabcan hadda warkaa waxaa ku jirta inaad ubaahan tahay inaad eh, hesho farsamada iyo culuntaa baratay inaad ku hawlgasho Eh, waxaad ugu hawlgeli kartaa dabcan eh, dhowr siyaabood tan koowaad waxay tahay inaad fiiriso marka horeto yacni deegaanka ku noosha environmentkaa ku xukumo Eh, waxaad ka eegi kartaa inaad dadka fiiriso baahidooda iyo sida ay u xiiseynayaan eh, maadaama computerka eh, dabcan eh, fursado badanna wa- way ku siinaysaa mar haddii eh, dadweyne badan ama number fiican oo bulsho eh, deegaan ku nool yahay marka waad inaad diyaariso xarun haddii kuu suuragal tahay eh, lagu celo bixiyo eh, qalabkan maaragtay eh, electronica ama computerka ama softwareka iyo samiyada ku shaqeeya caadiga oo iyadan kumidnadoo kale dabcan eh, madaaris ama iskuol oo dadka yani bayska hoose kuwa kusoo dhisaayo dadka yani xisheynayo maadada communitk oo kale dabcan iyadana waa waa xooga waa saari kartaa waa fiirin kartaa Eh, midda saddexaadna dabcan eh, xarun la talin oo ku saabsan xagga programyada computerka oo kaleeto oo dadka shirkadaha iyo iskuullada eh, eh, laftirkeedana waa fursad bay kuu noqonaysaa inaad meesha ka samayso laakiin waxaa ka horeysa marka hore inaad suuqa gasho oo aad samayso eh, waxa la taxliil ama analysis waxa loo yaqaano oo shaygaa rabto aad marka horeeto aad aad aad u lafagurto oo aad baarto oo aad si hoose oo aad u ogaato baahida iyo waxa loo baahan yahay deegaanka dabcan haddii deegaanka aad ku nooshaa maanta looga baahan yahay cilab bixin eh, qalabka kombiyuutarada waa fursad waaye dabcan haddii loo baahan yahay dad- eh, aqoon dadka in wax la baro xagga computerkana waa fursad kale ayadana Eh, la talin xagga barnaamijyada eh, barnaamijyada kombiyuutarada loo isticmaalana laftirkeedana waa ayadan fursad saddexaad En waxaan jeclahay oo kale inaan ku weydiiyo dabcan aniga hadda cilmigii computerka waan bartay En dabcan suuqana waan embe embeeyey laakiinse aniga waxaan en, rabaa bal in laygala taliyo habka aan ku heri lahaa en, xaruntii oo kale maadaama aan aniga haatan aana haysan dhaqaalihii aan ku furan lahaa meesha Eh, waxaa ayada laftirkeeda eh, laga eegi karaa dabcan deegaanka aad joogto eh, maamulaha ka jiro sidoo kale in dad yani eh, saxaaba ama dad deegaanka yani horumarkiisa jecelna dabcan way jiraan oo dadka cuqaasha iyo dadka yani waxtaradka dadka aqoon-yahanada Eh, inaad samayso iskuul lagu barto culumta kombiyuutarada dabcan gacan weyn ay ka geysan karaan inaad aad diyaariso marka horeeto eh, barnaamij documenti ah oo ku saabsan baahida jirta deegaanka sida looga baahan yahay in la helo eh, in yani eh, xirfada eh, computerka in dadku ay bartaan in aada loogu baahan yahay eh, iyo eh, ayadoo qodobeysan oo kow laba saddex afar sida baahida sida loogu baahan yahay sida deegaanka ugu faa'iideysan karo kadibna dhaqaalaha ay waxaa doonaysa kuwaas ka hortay kadibna aan la wadaagtay dadka yani waxgalka ee deegaanka jooga iyo hay-adaha eh, meesha ka shaqeeya iyo nidaamka ama maamulka meesha ka jiraba eh, aad u sheegto ayga dadka u sharaxdo la wadaagto oo tiraado systemka noocaana wataa waxaan isleeyahay marka ilaa xad waxaa ku sahlanaan doonto inaad dhaqaalaha u baahan tahay hesho eh, wax badanna ay kuu fududaadaan waa hagaag dhegaystayaal intaasay noo joogto qaybtii hore ee xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta qaybta labaad ee xubintan waxaad dhegaysan doontaan haddii eebba nagu simo toddobaadka soo socda
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o cumar xasan oo inala socodsiinaya xubintaasi kooban ee ila tali haatanna waxaad dhegaystayaal kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
aynu ku horrayno horyaalka dalka ingiriiska naadiga tottenham hosba ay afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga sunderland naadiga a f c barnmouth ayaa waxa ay saddex gool iyo waxba sidoo kale afka ciidda u dartay naadiga norwich city kulan kale oo xiiso badan wuxuu ahaa naadiga kubadda cagta chelsea ayaa gegadeeda stamford bridge waxa ay ku martiggelisay naadiga everton waxaana ay ka badbaaday inay guuldaro kala kulanto naadiga everton taana waxa ay ka dhigtay in john terry uu daqiiqadihii ugu dambeeyey wakhtiga dheeraadka oo toddoba daqiiqo lagu daro inuu goolkii bareejada u dhaliyo naadiga kubadda cagta chelsea naadiga kubadda cagta manchester city ayaa ku xaaqday afar gool iyo waxba naadiga crystal palace sergio aguero ayaa laba ka mida goolashaasi dhaliyey halka labada kalena ay dhaliyeen fabian delf iyo david silva southampton ayaa saddex gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga west bromwich albion leicester city ayaa iska bardaraysay fursad ay hogaanka kula wareegi karaysay kadib markii gool iyo waxba ay kaga horumartay naadiga kubadda cagta aston villa hataa oo ku soo dhammaatay wakhtiga loogu talagalay gool iyo gool naadiyada kubadda cagta liverpool iyo manchester united ayaa kulan xiiso badan ciyaaray waxaana ciyaarta toddobaatan iyo sideed daqiiqo markii ay marayso wayne rooney uu dhaliyey goolka qura ee ciyaartaasi la iska dhaliyey oo manchester unitedna ay ku badisay stark city iyo arsenal ayaa ku kala baxay bareejo goola la-aana waxaana taa ay ka dhigan tahay in arsenal laf ahaanteeda oo horyaalka sii dheeraysan karaysay ay iska beerdaraysay horyaalka waxaa hogaaminaya arsenal oo leh afartan iyo afar dhibcood leicester ayaa dhibco intaasi la mid iska leh waxaana ay wada ciyaareen min laba iyo labaatan kulan manchester city ayaa afartan iyo saddex dhibco iska leh tottenham hotspur ayaa soddon iyo sagaal dhibco iska leh manchester united ayaa kaalinta shanaan soo gashay oo iska leh toddoba iyo soddon dhibcood horyaalka dalka spain ayaa sidoo kale la ciyaaray kulamo kale oo aad loo wada sugayo xiiso badan zinedine zidane tababaraha real madrid ee cusub ayaa kulankiisii labaad naadiga kubadda cagta real madrid guul muhiimay gaarsiiyey kadib markii ay gegada san diego barnabeu stadium ay ku martigeleen sporting gikhon waxaana ay kaga adkaadeen shan gool iyo gool shantaasi gool afar ka mid a waxaa min laba dhaliyey karim benzema iyo ronaldo halka goolka shanaadna uu dhaliyo uu ku furan ciyaarta gareth bell goolka madiga ee naadiga sporting gikhon waxaa uu dhaliyey isma lobes daqiiqadii lixdan iyo labaad naadiga barcelona ayaa ku barbartay naadiga atletico bilbao oo toban qofood ku ciyaaraysa wixii ka dambeey daqiiqadii shanaad markii calaamada guduudka loo taagay goolwadahooda gorga erazios mareno oo uu qalad ku galay luis suarez markaasina goolkulaad rigooraha loo dhigay naadiga barcelona waxaana u saxiixay lionel messi city kaasoo hase yeeshee la bedelay qaybtii labaad ciyaartan dib aan ugu soo laaban garoommada waxaana nadiga kubadda cagta barcelona ay madaxdooda sheegeen in loo bedelay messi si loogu feejignaado in dhaawacyo halis ay soo gaaraan kadib markii sida la sheegay uu dhinaca muruqa ka cawday leonel messi shanta gool kale waxaa u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee barcelona ciyaartoyda luis suarez oo saddexley ka dhaliyey naadiga atletico bilbao naima iyo ivan reketich ayaa goolo kala dhaliyey taa waxay ka dhigan tahay in luis suarez oo horyaalka dalka sbain hadda dhinaca gooldhalinta isagu hogaamiyo atletico madrid ayaa saddex gooli waxba kaga badisay naadiga las balmas valencia ayaa laba gool iyo laba gool la gashay naadiga kubadda cagta rayo vayacano khitaaf iyo sbanyol ayaa saddex gool iyo gool naadiga khitaafi ku adkaatay horyaalkan waxaa hogaaminaya atletico madrid oo labaatan kulana ciyaartay afartan toddoba dhibcis kale barcelona oo sagaal iyo toban kulana ciyaartay waxay leedahay shan iyo afartan dhibcood real madrid ayaa labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay saddex iyo afartan dhibcood villarreal ayaa kulmaynta la eg ciyaartay waxay leedahay afartan dhibcood horyaalka dalka talyaaniga haddii aynu eegnana naadiga inter milan ayaa gool iyo gool bareeja la gashay naadiga atlana torino ayaa afar gool iyo laba waxba kaga adkaatay naadiga frosinin ss napoli ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga susalo genoa ayaa afar gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga balermo lazia ayaa u socdaashay bolonyo oo laba gool iyo laba gool kusoo kala baxeen carbi ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga zambadoria kiev verona iyo emboli ayaa gool iyo gool ku heshiiyey inay ku kala baxaan roma ayaa sidoo kale waxa ay gool iyo gool ku kala baxeen naadiga hellas verona juventus ayaa afar gool iyo waxba afka ciidda u gelisay naadiga udinese naadiga ac milan ayaa waxay kaga adkaatay naadiga fiorentina laba gool iyo waxba waxaana horyaalka hogaaminaya napoli oo afartan iyo afar dhibcood iskale waxayna ciyaartay labaatan kulan juventus ayaa laba iyo afartan dhibcood iskale inter milan ayaa afartan dhibcood iskale oo labaatan kulan oo ciyaartay fiorentina ayaa labaatan kulan oo ciyaartay soddon iyo sideed dhibcood iskale dhegeystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan caashay dhinacii suugaantii gebagabada idaacaddeennu u sii saqaynaa waa heesta weliba dhegaystayaashaan uga tegi lahayn dhegahooda soo ma waa hees sadrigaad ku taallaa baa laydhaa heestan markaa qiso yaroo cajiibay leedahay aan haddaan waqti badan ma haysano wayn ku xidhaynaa barnaamijka markaa nin dhallinyaro ah oo nuuradiin axmed la yidhaahdo ayaa wuxuu u qaadayaa xaaskiisa oo dhimatay waa gartay marka wuxuu leeyahay anigoo safar ku tegey magaalada adis ababa ayaa waxaa dhacday inay la soo hadashay fasax baan u tegey markaa fasaxi baa igu yaraaday ii kordhi baan ku yidhi way la soo hadashay wax xanuunsanayaa bay igu tiri erayadii aan ku lahaa samir iyo ii dulqaado ayaa nin abwaano ag jooga erayadii buu maqlay kasii ka war haddaan midho ka sameeyo marka midhihiibu ka sameeyo wuxuu yidhi waxaan kusoo noqday jigjiga maalmo kadibna xaaskiisii waa geeriyootay marka heestaas oo xilligaa tiriyey ayaan dhegeystayaasha idaacaddeena duhurnimo ku dhaafayna marka tan iyo intayn idaacadaha iga kulmayno waxaan leenahay sidaas iyo kulanti dambe
This program has come to you from the Voice of America, Washington.